dibadbaxan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada baardhere ee gobolka gedo ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada baardhere ayaa looga soo horjeeday hadal dhowaan ka soo yeeray hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kaa uu ku dalbaday in ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmooyinka dolow iyo beled xaawo dib loogu soo celiyo muqdisho islamarkaasina dib gacantiisa loogu celiyo maamulka gobolka oo haatan ka madax bannaan maamulka kismaayo axmed madoobe dadka ka qayb galay dibadbaxa oo ku qaylinaya ereyo lid ku ah hogaamiye madoobe waxa ay ugu dambeyn isugu yimaadeen taalada degmada halkaasoo warbaahinta ay kula hadleen iyagoo cabiray dareenkooda diidma ee ku aadan hadalkii axmed madoobe ka soo yeeray axmed madoobe ma doonayno axmed madoobe ma doonayno axmed madoobe ma doonayno axmed madoobe soomaali ma aha waa dabadhilifkeeya ah dalka kama uu warqabo weligii nooma imaan caqlixumadiisa waa nin kale xuduudyada dalka dawladda ayaa ka mas-uul ah waa nin kale shirka ma gelahaya haddaan ciidanka gobolka geda laga qaadin ma gelahaya waa nin kale waa la garaacahayaa faafax dhuun baa la garaacahayaa baambaxalimaa la garaacahayaa ceelcaddiyo ceelguduud baa la garaacahayaa wuxuuna leeyahay ciidanka ha laga qaada meesha nolol ciidanka ka horraysay ma jirto gabdhaha waa la tubsan jiray dadka waa la dhici jiray waxaa weeye axmed madoobe farmaajo kaama gadmahayo adiga hadduusan annaga naga gadmin keligaana meel ma gelinaysid farmaajo waa madaxweyne soomaaliya waa taageersannahay waa raacsannahay waa madaxweynahanagii laakiin yuusan meeshaan ku taageersannahay iyo waxaan ka aaminsannahay sokoy yuusan uga soo dhicin yuusan sokoy uga soo dhicin almasuur roomo waa xihan yahay sheekh daahir uwaysna waa xihan yahay waana raggii axmed madoobe raggaas cayaarta ka daa waddanka madaxweyne raggaasii axmed madoobe waa isku mid waana walaalo waana isku diin waana isku caqiido isku meelgeli gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baardheere axmed xiish carsan iyo xogeeyaha arrimaha bulshada maamulka degmada maxamuud ibraahim salaad faradheere oo iyaguna goobta ka hadlay kana qayb ahaa dibadbaxa waxay kasoo horjeesteen dalabka axmed madoobe iyagoo dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo ugu baaqay in aysan jirin ciidamo la qaadayo islamarkaana gobolka hadda uu yahay mid xasiloon waxaan rabnaa marka annaga waxaan nahay maamulka degmada baardheere waxaan caddaynaynaa bulshada waxyaabaha ka dhex jiray iyo guuxa iyo waxyaabaha ay rabto inay yihiin farriimihii ayaga halkan ay ka diraayeen oo ay caddaynayeen ciddii aysan rabin bulshadan walow annagaba aan noqonana ayna hor joogi karin bulshadan cid aysan rabin caaburinna dad aanan lagu xukumi karin deegaannadan iyo dadkaanna caaburin iyo in macnaha qof gacankurimiso ayaga aysan rabin loo keeno wakhtigeedii waa laga gudbay waxaan leennahay marka madaxweynaha dalka soomaaliya madaxweyne haddii wakhtigaa dee uu kaa sii gaabtay oo cid kastoo kula hadasho ad u jilecday doonaan in la dhibaateeyana ma doonayaan dhibaatana waa mid ay ka tashadeen waxaa weeye dadkana waxay ku fiican yihiin inay wax isku darsadaan orniyo waxbaan isla leennahay waxaan isla leennahay aan wada la'aanay ku fiican tahay moogiin kuma fiicna anigaa iska kaaleh wax adduunka ka jira ma ahan
ciidamada soomaaliyeed ee jooga gobolka geda wax la celinayaa ma jiraan waa wax lagu riyooday moogiye wax la celinayaa ma jiraan intee loo wadaa ciidanka meeshii loo soo tababaray iyo shaqadii loo soo tababaray iyo dowladda soomaaliyeed ay u soo diyaarisay yay haystaan ciidamo nabad ilaalin noola jooga ma ah ajinabi ma ah xataa lama leh ciidamada ajaanibta ee gobolka gedo jooga meelo waxaa jira ciidamo ajinabi ay ka joogaan gobolka gedo xataa lama leh ciidanka ajanabiga ha la qaado maa wax lagu gorgortamaayo waa ciidanka soomaaliya ha la qaado wa war ma waddan kalaa noqon war ma annaga ma dal kalaa noqon soo soomaali ma nihi soo ciidanka cidda loo tababaro oo loogu talagalay inay amniga oo sugaan ka mid maaha reegado soo xuduudaha la ilaalinayo xuduudihii soomaaliya maaha waxaas maahan qaadan karnaa wax la qaadan karaa maaha ciddii sheegtayna kolley ayadaa taqaana meelilaahi qodar maxamed warbaahinta markabley baardhere